bismillahi raxmaan raxiim harun arrintaas waa muhiim aniga waad og tahay laba jeer oo hore oo xiliyo kala gedisan oo v o eda aad iga weydiisay aragtidayda ku saabsan bixitaanka ciidanka admas aragtidii aan ka qabay markaa oo maaragtay dhaliilo fara badan iisoo jeedinayeen dad badan oo maanta dowladda soomaaliya ka mid ah oo u haystay arrintan ka hadlay inay marka ay ka macquulsan tahay tii la gaaray oo ahayd bixitaanka ciidamada ciidanka soomaaliya la wareegi karaan amniga haddana waxaan u arkaa waa tilaabo fiican laakiin saddex bilood waa yar tahay waxaa aad iyo aad u wanaagsanaan lahayd in dib loo eego xilliga ciidamada soomaaliya ay si rasmia ula wareegi karaan amniga soomaaliya oo inta si wanaagsan looga looga hadlo ciidankeenna tayadiisa iyo qalabkiisa iyo mas-uuliyaadka ay labada leebala dowladeed kala qaadan karaan inta la kala qeexo qorshe dhab ah iyo wakti dhab ah la dul istaago marka laga codsado dalalka ciidamada noogu deeqay iyo beesha caalamkoona kaalmaysaba la siiyo tilmaan dhab ah iyo time fiican oo soomaaliyana amnigeeda la wareegi karto ayagana ay si sharaf leh ugu bixi karaan ayaa aad iyo aad u qiimo badnaan lahayd waaya haddii marka aynu dhegaystayaasha xasuusino dowladdu hadda saddex bilood in la hakiyo ayay codsatay laakiin waxay sheegtay inay ka go-an tahay admis inay waddanka ka wada baxdo december sanadka soo socda ma waxay kula tahay waktigaas inuusan ku filayn maxaad soo jeedin lahayd adiga muddo intee leeg baa ku filan inay dowladdu ku diyaar garowdo
runtii aniga waxaanu maaragtay markii waayo aragnimadayda iyo xaaladahaynu hortaagan aan qiimeeyo markii aan aad iyo aad u fiirsaday dhinacyo badan ka eegay halka december twenty fourka ay tahay december twenty fiveka inay noqoto marka dadka soomaalida ah iyo hoggaankoodana ay ka goonaato inay tala qabtaan dadaal hadda madaxweynaha uu watana ay soomaalida garab istaagto oo aan lagu siyaasadaynin oo aan lagu dibadaabeynin runtii madaxweynaha waa ugu mahad celinayaa isaga aragtida uu qaatay iyo go-aanka dhabta ah uu ku dhex jiro annagana sidaas oo kale si dhab ah intayada soomaalida ah oo rabta amniga soomaaliya inuu saldhigo ay ku gacansiiyaan laakiin timeka sidaasaan maaragtay ku kordhin kari laha waxaan dhihi lahaa december shan iyo labaatanka bal ha la yidhaahdo kadibna si dhab ahaan u galna arrinta marka maxaad sidaa u tiri markaad cabirto ama nala wadaagto xaaladda maamul goboleedka jubbaland oo kale iyo waddanka meelaha kaleed ka warhaysid sidaa waxaan u yidhi haaruno waa xaqiiqin hortaalla weeye sababtaa soomaaliya nimankaanu nala dagaalamaya oo khawaarijta ah fursad dheer bay heleen xilligii xiliyadii lasoo dhaafay dib u habeyn bay sameeyeen dhaqaalo badan bay ururiyeen dadkii bay dib maskaxda ugu qabsadeen waxay la yimaadeen qorshayaal nafti halignimo ah oo ay u diyaariyeen guutooyin dhan oo sidaas go-aansanaya inay ishalligaan xagga siyaasadda doorashooyinka dowladaha dowladda soomaaliya xubnaha ka ah iyo dowladda dhexebo aan deganayn oo buuq siyaasadeed u jiro soomaalidana inay wax dhisato iyo inay dagaalanta aynu isku qaban karin oo qof kastoo siyaasi ah uu door bidayo in uu ka mid noqdo nidaamka markaa jira hadduu waayana cadkaana waa makucune ama kuciideeyi uu leeyahay uusan si niyad same ah uga qayb qaadanaynin amniga dalka marka waad og tahay xilliyada dowlad goboleedyada oo hadda gabaabsi ah teeramyadii buuq siyaasadeed baa bilowday marka waxaan u yidhi in loo helo wakti fiican oo la kala qaado siyaasadda iyo amniga amniga in dadka ku wanaagsan loo xilsaaroo wakti geliyaan siyaasaddana qaab kala oo go-aankii madasha ay gaartay dib intay madasha u fiiriso qaabka kaleo ayadana loo yareyn kara buuqa siyaasadeed dib loo fiiriyo waaye bixitaankii juun ee labada kun ee ciidamada admis ay kaga baxeen ilaa toddobo saldhig saldhigyadaasi mid ka mida wuxuu ku yaalay maamul goboleedka jubbaland maxaa saameyn oo ka yimid
saameyn dhab ahaa nooga timid annaga hore noogu hadalnay intayna bixin baanba aniga dadkii reer jubbaland waa ka hadalnay runtii sidaan ugu hadalnay bayna noqotay markaas waxay lahaayeen taliyaasha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo mas-uuliyiintaas maya urur ciidan baan keeni doonaayo waa la wareegi doonaa bay lahaayeen ma dhicin halkaas maanta waxay noqotay meel ayna nolol ka jirin oo shacabkii uu shabaab dib u qabsaday deegaankii nolosha ka jirtayna ay baaba'day annaga kama fogin laakiin deegaanka wuxuu isu bedelay deegaan aan nabdooneen nabadda ka jirtay iyo waxbarashadii iyo adeega bulshadao dhan oo ka jirayn uu meesha ka baxay marka saameyn xoog lahayn u yeelatay waa gartay bixitaanka atmis ee la qorshaynayo lana saadaalinayo inay dee bilaha soo socda ciidamada dhimi doonaan ka hor bixitaanka ugu dambeeya sanadka dambe wax miyay ka bedeshay barnaamijyadii horumarinta joogitaanka hay-adaha caalamiga iyo qorshayaashan muddada fog ee dib u dhiska waddanka maxay saameyna ku yeelatay
runtii saameyn weyn bay ku yeelatay sababtaa markii hadda saddexda kun oo miiska saarnayd inay baxaan sebtembartan saameynta ka dhalatay waxay noqotay in qorshayaal fara badan oo horumarineed oo dalka ka socday khaasatan aniga intaan garanayo jubbaland in dib u dhac uu ku yimid in ay un-ka iyo hay-adaha gacantana si oo dhan ay u fikireen inay soo dejiyaan nidaamyo ay ku xadidayaan dhaqdhaqaaqa shaqaalahooda kuwa caalamiga ah inay leeyihiin waxaan dhimaynaa shaqaalihii caalamiga ah ee naga joogay salligyada kismaayo iyo deegaano fara badan iyo xalane waxaan koobi doonaa qorshayaashii waxqabadka ee noo qorshaysnaa waxaan eegi doonaa siduu amniga dalka noqdo iyo waxaan eegi doonaa markay nimankan baxaan waxa ka imaan doona iyadoo durba ay arkeen meelo fara badan oo aada maskabaxaysa in laleeyahay waa la xiriyaa ee cid la wareegaysa ayna jirin meelana ay leeyihiin ciidanka soomaaliyeed baan ku wareejinaynaa meelana cid nagala wareegaysa ma jirta waan ka baxaynaa qorshaha ayay soo saareen taasoo marka horumar cadowgu ka heliya dhinaca kale waxay ka saamaysay inay khalkhal abni abuurto hay-adihii samafalka iyo beesha caalamka barnaamijyada naga kaalmeynaysa o dhan ay yidhaahdaan annagana dib baan u dhigaynaayoo si kalean ugu fikiraynaa waayahay jubbaland waxay qayb ka ahayd labada gobol ee loo asteeyey wejiga labaad ee howlgallada military howlgalkii loogu magacdaray black lion halkeebuu ku dambeeyey wejigaa labaad ee la doonayay inuu ka bilowdo jubbaland iyo koonfur galbeed wejigii labaad waxay ku xiran tahay in madaxweynuhu dhuusamareeb intuu ka yimaado uu yidhaahdo wejigii koowaad lasoo dhammaynay aaggaa seefuu noqday aaggan ayaan ka howlgalaynaa haddee tii dhuusamareeb iyo galmudug iyo ka socotay hirshabeellana waad la socotaa inay jiitamayso oo markii maalin tillaabo hore loo qaaday maalinna tillaabo dib u dhacayso marka wejiga labaad marba wuxuu ku xirnaanayaa marka sida aaggaas xaaladiisa lagu soo xalliyo arrintii black lion waxaad moodaa inay meesha kabaabaxday oo qorshihii lagu talagaloo dhan uu dib maaragtay dib u dhac weyn ku yimid diyaargarowgii dowladaha deriska ay wadeenna uu hakaday dowladda soomaaliyana ayna hadda hadal haynin qaabkii dib loogu soo nooleyn lahaa marka waxaanu eegi doonaa annaga nafteenna hadda waxaanu wadnaa qorshayaal jadaan joogaa saddex bilood oo ugu dambeysay laba bilood oo iyo bar ka mid ah waxaan wadnaa abaabulo ciidamo deegaanka ah oo amniga gudaha inaan diyaarino meelo badan baan ka wadnaa marka laakiin wax walba wakti bay u baahan yihiin sida hadda ay waxa yihiin wakti bay u baahan yihiin wax walba iyo in si dhab ah oo laisla garta hawshaan loo dhaqaajiyo mudnaanta koowaad labaad saddexaadna la siiyo amniga dalka waxyaalahan kale oo laisku haysto siyaasadaha xukunka laisku haysto waxaa ka mudan in amniga laisku qabsada si wax looga qaban lahaa marka aad iyo aad baan nimanka taana ugu mashquulsan nahay maalka laakiin harun isu soo gudub arrintan waxay u baahan tahay wakti iyo in loo galo si dhab ah oo niyad ah oo dadka soomaaliyeed oo aragtida khawaarijtan in soomaaliya laga xoreeyo qaba ay isku aragti noqdaan